الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات qaraqiziya waa dal ka mid ah mandiqadda ay taariikh ahaan muslimiintu ugu yeeraan bilaadu maawara'a nahri xilliganna lagu magacaabo mandiqadda bartamaha aasiya waa dhul buuraley ah waxaa waqooyi kaga beegan kasakhistan halka usbakistanna uu ka xigo galbeedka koonfurna waxaa kaga aadan tajikistan halka uu shiinuhu kaga aadan yahay jihada bari bid ahaan wuxuu dalkan ku fadhiyaa boqol sagaashan iyo sagaal kun oo kilomitiro iskuweer ah dadka ku nool dalkanna waxaa lagu qiyaasaa lix malyan oo ruux waddankanna waxaa ku nool qowmiyado badan oo tirada ugu badani ay muslimiin tahay guud ahaan dadka ku nool qarkiisiya lixdan iyo shan boqolkiiba waxay ka soo jeedaan qowmiyadda qarkiisaha halka afar iyo tobanna ay yihiin usbakiyiin intaas soo hartayna waa ruush iyo qowmiyado kale oo aan sidaasi u sii badnayn badi dadka ku nool dalkan waa muslimiin in ka badan toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay dadka waddankan haystaan diinta islaamka halka inta soo hartayna ay isugu jiraan nasaaro iyo diimo kale maadaama uu dalkani qayb ka yahay mandiqadda loogu yeero bilaadu maawara'a nahri waxay ka mid ahaayeen dhulkii la furtay xilligii ay muslimiinta hogaaminaysay dowladdii umowiyiinta islaamkana waxaa lagu gaarsiiyey halgan iyo jihaad muddo dheer socday qarnigii shan iyo tobnaad ee miilaadiyada waxaa dalkan qabsaday ruushka sidaasi ayuuna kaga mid noqday jamhuuriyaadkii shuuciyadda ee suufiyeedka dadka ku nool dalkan ayaana intooda badan waxay xilligaasi u barakaceen shiinaha iyo afghanistaan suufiyeedku kuma nasan dalkan waxaana si la mid ah dalalka dhaca bilaadu maawara'a nahri ay reer qarkiisiya dagaal adag kala hortageen gumaystaha kaasoo qaatay sannado xiriir ah wixii ka dambeeyey markii midowgii suufiyeed lagu jebiyey dagaalkii afghanistan sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii waxaa guud ahaanbaa kala burburay suufiyeedka taasina waxay fursad u noqotay jamhuuriyaad badan oo dhaca mandiqadda kuwaasoo si xiriir ah uga go'ay ruushka inkastoo weli aanay saamiintiisu ka dhammaanin oktoobar kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayuu dalka qarkiisiya noqday dal aan ka tirsanayn midowgii suufiyeed laakiin hoggaanka dalka waxaa la wareegay hoggaamiyaashii shuuciyiinta ee ay barbaarisay moskow kuwaasoo ilaa iyo hadda majaraha u haya muslimiinta waddankaasi haddii aannu ka hadalno magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa ugu caansan magaalada bishkiik ee caasimadda u ah dalka jalaalabaad badkiin oosh iyo kuwo kale فضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات